بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها xadiiska laba boqol iyo labiyo labaatanaad caaisho waxaa laga wariyay ilaahay raalli ha ka noqdee ana annabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama in nebigu dakhala calayha ayada uu aqalka ugu soo galay wa xaadat bisarifa ayadoo meesha sarif la yidhaahdo xayd uu kula dhacay waa markii nebiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam xajka ay u raacday sanadkii tobnaad xajat lwadaac qabla an tadkhula makkata inta aysan maka gelin ka hor magaaladii maka intii aan la gaadhin ayaa meesha sarif la yidhaahdo xaydkii kula dhacay wahiya tabkii nebigu wuxuu soo galay iyadoo caaisha radi allaahu canha oyne faqaala nebigu wuxuu yidhi wuu gartay sala allahu calayhi wacala aali wasalame maa laki caaishay maxaa ku helay anafisti xayd miyaa kugu dhacay qaalat waxay tidhi nacam qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam inna haadaa arrinkan amrun waa arrin kani waa arrin katabahu allahu ilaahay u qadaray calaa banaati aadama aadam gabdhihiisa wuu la teliyey marka nebigu sala allahu calayhi wacala wasalam markii hore wuxuu sheegay arrinkan inuusan ayada khaas ku ahayn oo dumarkao dhan ay la wadaagaan kadibna waa la teliyey wuxuu yidhi faqdii gudo oo dhammayso oo la imaw maa yaqdi alxaaju qofka xajina wuxuu dhammaysanahoo uu samaynaho dhan sameey hayra an laa tatuufii bilbeyti laakiin kacbadaha ku dawaafin wuxuu nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam qofka xaajiga ah camal kasta oo uu qabto waa qaban kartaa marka laga reebo dawaafka dawaafkaasi wuxuu doona ha ahaado inay kacbada ku dawaafto iyadoo daahir aan ahayn looma ogola acmaasha kaleo dhan way samayna sidoo kalena sacyigu waa la mid ilaan sacyigu wuxuu dhacaa bacda dawaaf way u kaadina marka dawaafka laakiin acmaasha kaleo dhan way qabsan kartaa carafe haddii la istaaga carafadeeda dhinacay ka istaagee haddii mino la aadaa mino dhinaceedii ka istaagee haddii jamro la tuurana dhinaceedii ka tuurane hadhowdii markay daahir noqotona dawaafkii ay la imaaneen xajkeediina saasuu kaamil ugu yahay hayra an laa tatuufii laakiin inaadan ku dawaafin bilbeyti kacbada aadan laadan waxay dhaheen culamada qayb ka mid ah waa zaa'ido oo waxay dhaheen hadalku wuxuu yahay faqdii la imaw oo samey maa yaqdi alxaaju qofka xajina wuxuu samaynaa hayra an laa tatuufii hayra adawaafi marka laga reebo dawaafka bilbeyti kacbada lagu dawaafaa kaas marka laga reebo inta kaleo dhan waa la imaanay falamaa kunnaa biminan caaisha waxay tihi markii mino aan ahaanay waa maalinkii tobnaad utiitu bilaxmi baqarin hilib lo-aada la ii keenay faqultu waxaa idhi maa haada hilibkan muxuu yahay qaaluu waxay dhaheen dadkii ii keenay daxaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahay can aswaajihi xaasaskiisa bilbaqari ayuu wuxuu uga udxiyeeyey neef lo ah ayuu u qalay marka waa hilibkii udxiyada saasaa la yiriye tiri caaisha radi allahu canha xadiisku marka wuxuu faa'iideynaa haweeneyda xajinee haddii xayd uu ku dhaco acmaasha xajkao dhan waa la imaanee laakiin dawaafka dibay u dhiganaya isaga hadhowdii markii daahir ay noqoto ayay dawaafkeeda la imaanee xajkeeduna saasuu kaamil ugu yahay xadiiska laba boqol labaatan iyo saddexaad can abi bakrata nufayc bn اlxaariث radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayhi wacala aalihi wasalama qaala nabigu wuxuu ka wariyey inuu yidhi azamaanu waqtigu qad istadaara waa soo wareegtay ka hay-atihi sidii uu ahaa yowma khalaqa allahu samaawaati waalarda maalinkii ilaahay cirarka iyo dhulka uu abuuray sidii uu ahaa ayuu u soo wareegtay muxuu ula jeedaa waxay dhaheen culimmadu dadkii jaahiliga ahaa ee carabta ahaa bilaha loo yaqaano ashhurulxurum waa ixtiraami jireen haddii ayagoo dagaalamaa shahrulxaraam uu soo galo dagaalka waa la joojinaa labadii col ee hadda diriraayay bishii markii ay dhalato waa isdhex maraayaan qof la taabo karana ma leh xurmayn ay xurmaynayaan bishaas waxaase jirtay mararka qaarkood qabiil ka mid ah qabaa-isha carabta oo loo tiiriyey bilaha xurmada leh inuu dib u dhigo mararka qaar inuu bishii xurmada lahay dib u dhigo oo tusaale ahaan qabaa'ilka dagaalama ayaa waxay leeyihiin dagaalkii meel fiicanuu hadda maraa bishii xurmada lahaydna hadda waa soo gashay waxaan rabnaa bisha xurmada leh xurmadeeda inaad rarto oo bisha ka dambeyda tusaale ahaan aa u rarto bilaha xurmada leh waa noo imaan doonaa xadiiska noo sheegi doona waa saddex waa isku xiriiraan dulqicda iyo dulxija iyo muxaram saddexdaas bilood midna waa rajab tusaale ahaan ayadoo dagaalkii uu socda ayaa bishii rajab soo gashay waxay rabaan dagaalka markii inaysan joojin bisha ayadoo xurmadeeda lehna dagaalka inay sii wadaan ma rabaan waxay leeyihiin inta loo tago qabiilkii oo lagu ogaa bilaha xurmada leh inuu dib u dhigo xurmadooda uu raro waxa leeyahy bisha rajab xurmadeeda intaad rabto intaad rarto shacbaan u rar xurmadii bisha rajab inta laga qaadaa marka shacbaan loo raraa bishaas rajab marka xurmo male dagaalkii waa soconaa haddana hadday u baahdaan shacbaan xurmadii intay ka qaadaane waxay geenayaan ramadaan haddana hadday u baahdaan ramadaan waa laga sii raraa waxaa loo sii raraa shawaal shawaal waa laga sii raraa dulqicda haddana dulxija haddana muxaram haddana safar rabiicu lawal rabiicu haani jumaadul jumaad alaakhir ilaa marka dambe sanadkaas nebigu uu sheegaa oo sanadkii tobnaad ah bil kasta oo xurmo lahayd aysay u soo wareeganaysay ay ku timid bisheedii rajab xurmadeedii sidii loo soo wareejinayey ayay markii dambe ayadii ku timid saasaa loola jeedaa ay dhaheen culimmadu ina zamaana zamanku ama azamaanu waqtigu qad istadaara waa soo wareegtay ka hay-atihi sidii uu ahaa yowma khalaqa allahu samaawaati waalarda maalinka ilaahay cirarka iyo dhulka uu abuuray ilaahay wuxuu sheegay marka bisha xurmada leh xurmadeeda inta laga qaado bil kale loo raro inay tahay gaalnimo dheeraad ah inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri ilaahay wuxuu leeyahay dib u dhigitaanka bisha xurmada le dib loo dhigaa oo xurmadeedii inta laga qaado bil kale loo raraa wuxuu yidhi waa gaalnimo dheeraad ah gaalnimadu marka waa kala daran tahay ayadaa kala darajo sarraysa nabigu marka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam assanatu sanadu ithnaa cashara shahran waa laba iyo toban bilood sanadku wuxuu ka kooban yahay laba iyo toban bilood oo qamari ah minhaa labiiyo tobankaas bilood waxaa ka mid ah arbacatun afar bilood oo xurumun oo xurmad leh afar bilood oo xurmad leh oo bilaha kale ka tilmaaman ayaa jira oo sanadka ku dhex jira in la diriro oo la dagaalamo lama ogola afartaas bilood waa in la xurmeeyo haddii ayadoo dadka qayb ka mid a dagaal ay ku jiraan uu soo galo waa in la joojiyo alaaثun saddex mutawaaliyaatun waa isla xariiraanoo waa isdaba yaaliin dulqicda iyo dulxija iyo almuxaram oo ah bisha hadda aan ku jirno wa rajabu mudar midda afraadna waa bisha rajab ee loo nisbeeyey qabiilka mudar la yidhaahdo oo maxaa loogu tiiriyey waxay yidhaahdeen qabiilkaasi wuxuu u xurmayn jiray bisha rajab si uusan u xurmaynin bilaha kale qabaa'ilka kaleoo carabtuna aysan u xurmaynin si khaas ah ayay u xurmayn jireen bisha rajab markaas ayaga loo tiiriyey rajabtii mudar alladii rajabkaasoo bayna jumaada u dhaxeeya bisha jumaada alaakhir iyo shacbaan ayuu u dhaxeeyaa nabigu su-aal buu weydiiyey sala allahu calayhi wacala ali wasalam saxaabadii wuxuu yidhi ayu shahrin haada bisha hadda aan ku jirnaa waa bishee bishaani waa tuma qulnaa waxaan nidhi yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaana oo maxay sidaa u leeyihiin way yaqaanaan bisha lagu jiraaye bishii xajka inay tahay dulxija inay tahay waa yaqaanaane waxay qiyaaseen nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam inuu asaga laftigiisu ogyahay bisha lagu jiro dulxijo inay tahay laakiin ujeeddo kale uu ka leeyahay ujeeddadaas kalena ma yaqaanaan waxa la weydiinaya bisha dilxijo inaysan ahayn waa qiyaaseene wax kale inay ku jiraan markaase waxay dhaheen ma naqaano qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam ayu shahrin haadaa waa bishee middan qulnaa waxaan nidhi allahu warasuulu aclam fasakata nebigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan moodnay oo aan malaynay annahu asagu sayusamiihi bishaan inuu u bixin doono bikayri ismihi magacii loo yiqiina magacaan ahayn dulxija loo yaqaanaa waxaan isnidhi amuu magac kale ku magacaabi doonaa qaala wuxuu yidhi alaysa shahrigaani miyuusan ahayn dalxija bishuu dulxijo sow ma aha qaala nebigu wuxuu yidhi ayu baladin haadaa alaysa dalxija qulnaa bala ma idin qoran tahay ma idin qoran tahay idinka qulnaa bala ya balda waa dambayda ayada laakiin alaysa dalxija qulnaa bala soo idinkuguma jirto waa ku jirtaa marka bishu dulxijo miyaysan ahayn qulnaa waxaan dhahnay bala haa waa tahay qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam ayu baladin haadaa magaalada aan joognahay waa tuma qulnaa waxaan dhahnay allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaana fasakata nebigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan moodnay annahu sayusamiihi nebigu inuu ku magacaabi doono bikayri ismihi magacii loo yiqiinay oo maka ahaa magacaan ahayn inuu u bixin doono qaala wuxuu idhi alaysa albaldata miyaysan baldadu ahayn magaaladu miyaysan ahayn albalda magaaladii la yiqiinay soomaha oo maka ah albalda waa mako makana waa la yidhaahdaa bakkana waa la dhahaa magaaladii maka soo ma aha qulnaa bala haa qaala wuxuu yidhi fa ayu yowmin haadaa kani waa maalinkee qulnaa allahu warasuuluhu aclam fasakata waa aamusay xataa danannaa annahu sayusamiihi bikayri ismi qaala wuxuu yidhi alaysa yowma naxri yowmu naxri miyuusan ahayn maalinkii tobnaad ee bisha dulxija waa maalinka la ciidaysto ciidu ladxaa yowmu naxri soo ma aha qulnaa bala qaala wuxuu yidhi ujeeddadii marka nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam hadduu usoo dhaadhacay xadiiska marka waxaa laga faa'iidaysanaa qofku haddii uu rabo dad inuu wax u sheego oo wax ka dhaadhiciyo dadka uu la hadlaa oo uu rabo inuu wax ka dhaadhiciyo inuu qalbigooda soo jiito marka hore oo tusaale ahaan su-aalo uu weydiiyo ay dhagaha la taagaan ama wax ay qariibsadaan marka hore inuu u sheego markii uu soo jiito qalbigoodana kadib wuxuu rabay inuu u sheego inuu u sheego su-aalahan marka hore dhacay ahaayeen wuxuu rabay inuu soo jiito intibaahooda hadduu marka u dhaadhacay ujeeddadiisii qaala wuxuu yidhi faina dimaa'akum dhiigagiinna inaad iska daadidaan faina safka dimaa'ikum marka usoo qadare dhiigagiinna daadintooda wa amwaalakum ay wa akhda amwaalikum xoolihiinna inaad kala dhacdaan oo aad kala qaadatiin xaqdarro loo kala qaato kala qaadashada xaqa ah laga hadli maayo kala qaadasho xaqdarro ah ayaa la sheegaa qaala muxamadun muxamed baa wuxuu yidhi waa ninkii ka warinayey abubakra xadiiska ka warinaye wa axsibuhu abubakra waxaan u malaynaa qaala inuu yidhi wa acraadakum wahadka acraadikum inaad meel uga dhacdiin sharaftiinna iyo nasabkiina inaad meel uga dhacdiin xaaraamun calaykum korkiinna xaaraan bay ka tahay dhiigga dadka muslimiinta oo la daadinaa xoolahooda oo xaqdarro lagu qaadanaa acraadooda iyo sharaftooda oo meel looga dhacaa waa xaaraan ka xurmati yowmikum haada maalinkiinan yowmu naxri ah xurmada uu leeyahay ayuu dhiigga muslimku xurmo leeyahay xoolihiisuna xurmo u leeyihiin acraadooduna xurmo u leeyihiin maalinkan xurmada uu leeyahay oo kale fii baladikum haada beledkiinan kan ah oo maka ah xurmadiisa xurmo la mid ah ayay dadka muslimiinta ah dhiigooda iyo xoolahooda iyo acraadoodu ay leeyihiin fii shahrikum haada bishiinan tan ah wasatalqowna rabbakum rabbigiin waa la kulmi doontiin maalinta qiyaame fayas'alukum ilaahi wuxuu idin weydiin doonaa can acmaalikum acmaashiin intaad dunida joogteen waxaa soo qabateen ilaahay markaa la kulantiin ayuu idin weydiin doonaa alaa imaqlay dhegaysta hooyaay falaa tarjicuu bacdii aniga kadib kay ha noqonina dullaalan kuwa baadiyaysan oo shayddaan uu duufsaday ha noqonina yadribu bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin kuwa kale uu luqunta ku dhufto intuu seef qaato uu madaxa ka gooyo haddii sidaasi ay dhacdo marka dadkii waxay noqonayaan dullaal dad baadiyaysan oo waddadii toosneed ka lumay riwaayadaha qaar falaa tarjicuu bacdii kufaaran aniga kadib kay gaalaha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacdin alaa liyuballiqi shaahidu ninka hadda xaadirka ah warkaan ha iga gaarsiiyo alqaa'iba ninka maqan ee imaan doona warkaan dadka maqan ha la iga gaarsiiyo saasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam falacalla bacda man yabluquhu hadalkan dadka uu gaaraa qaar ka mida waxaa dhici karta oo hadda aan joogin ee gadaal ka imaan doona qaar ka mida waxaa dhici karta an yakuuna inuu noqdo awcaa lahu hadalkan mid ka xifdin badan oo ka weelayn badan min bacdi man samicahu dadka hadda iga maqlay qaar ka mid ah wayna dhacday oo saxaabadii markaas nebiga la joogay sala allahu calayhi wacala ali wasalam ee xaadirka ahaa inkastoo sharafu suxba saxaabinimadu sharafteeda ay leedahay oo aan la gaari karin laakiin dadkii taabiciinta oo markaas aan joogine waqtigii ka dambeeye yimid ayaa qaar ka mid ah axaadiista kaga xifdin badnaay nebigu marka wuxuu leeyay sala allahu calayh waali wasalam qof aan hadda jooginoo maqan markii xadiiska loo sheego waxaa dhici karta inuu ka xifdin badan yahay nin hadda xaadir ah oo yag jooga uma qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam alaa hal ballaqtu ma idin soo gaarsiiyey alaa hooyaay hal ballaqtu ma idin soo gaarsiiyey war ma idin soo gaarsiiyey ma idiin sheegay nebigana waxaa korkiisa waa maxay inuu ummadda gaarsiiyo oo xaqa u caddeeyo qofku suu u dhaqmaa say u taallaa hadduu shaydaan raaca iyo hadduu nebiga raaca say u taallaa nebigu waxaa laga rabaa uun gaarsiin nebigu sala allahu calayh waala wasalam wuxuu sheegay maalinta qiyaame inuu u imaan doono nif nin neef geela uu luqunta u saaran yahay xadiis saxiix ah neef geela oo adduunyada intuu joogay uu ku dhacay aa luqunta u saaran waa olola neefka geela markaasuu wuxuu leeyahay yaa rasuula allahi aqitnii rasuulka ilaahay uu ii gargaar waxay qabo maanta markaasuu wuxuu leeyahay qad ballaqtuka waa ku soo gaarsiiyey laa uqnii canka min allaahi shay-an ilaahay maanta waxba kaagama tari karo anigina wax kusoo gaarsiiyey aheyd waa kusoo gaarsiiyey waxaa kale oo uu sheegay neef lo ah nin adduunyada markuu joogay ku dhacay maalinta qiyaam in luqunta loo saaraa korkiisuu kaciyaa waa wareejina nebigu uu keeno yaa rasuula allahi aqitnii markaasuu wuxuu laa uqnii canka min allaahi shay qad ballaqtu aniga waa kusoo gaarsiiyey ninkii lacag qaatay sidoo kale xoole islaamid ninkii qaatay sidoo kale kuwaasoo dhanna waxaa ka sii daran qofkii dhiig xaaraan la daadiyey ka sii daran yahay xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo afaraad can caliyin cali bn abi aalib waxaa laga wariyey annahu ataa cali inuu tegey calaa baabi raxaba meesha raxaba la yidhaahdo albaabkeeda oo meel kuufo ku taalla albaabkeeda ayuu istaagay fa shariba wuxuu cabay qaa'iman asagoo taagan isagoo taagan ayuu biyo cabay fa qaala markaasuu cali wuxuu yidhi inna naasan dad ayaa yakrahu yakrahu axaduhum mid ayaga ka mida wuxuu nacaa dadka qayb ka mid ah ayaa waxay nacayaan an yashraba inuu cabo wahuwa qaa'imun isagoo taagan qayb dadka ka mid ah ayaa waxay aaminsan yihiin inaan la ogolayn qofku inuu cabo isagoo taagan wa innii anigu ra'aytu waxaan arkay النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيك فعل أو سميي كما رأيتموني سيدي آدي أركتين فعلت إنا سميي علي رضي الله عنه وحو دريمي قيب دتك كمد أه إنا حاران تنمين آيان إنبي اللعبو أيضو لتاقين يهي مركاسو أرنكي وحو أموجي فعلهان يقولهان فعلهان أسوغو تاقنو بيه عبي قولهان وحو يريه nabiga salى اllahu alayhi wala ali wasalam ayaa isagoo taagan biicabay axaadiis marka waxaa jirta nabiga salى اllahu alayhi wala ali wasalam ka soo aroortay oo aan yarayn oo sheegaya qofka isagoo taagan inuusan cabitaan cabin isagoo taagan inuusan biyo cabin waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay salى اllahu alayhi wala alihi wasalam isagoo taagan inuu biyo cabay qowlkiisa iyo ficilkiisa see la isu waafajinaa culimmadu waxay leeyihiin nabiga sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam qowlka ka sugnaaday oo ah inuu reebay qofka isagoo taagan inuu biyo cabo wuxuu muujinaya inuusan xaaraan ahayn laakiin inuu karaaha yahay ficilkuna wuxuu muujinaa in qofka isagoo taagan uu biyo cabi karo jawaas inay bannaan tahay shaygan inuu mubaax yahay laakiin sida fiican ay tahay qofku markuu biicaba inuu fadhiisto isagoo taagan hadduu biicaba ma xaaraana maya xaaraan ma aha ee waa karaaho saasaa marka labadu la isu waafajinaa sida raajixa ah xadiiska laba boqol iyo labaatan iyo shanaad can abi hurayrata nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waxaa laga wariyey inuu yihi rasuulka ilaahi wuxuu reebay can ishurbi in biyaha laga cabo min fami siqaa'i sibraarka afkiisa in biyaha laga cabo walqirbati asna waa isla sibraarka waa weel harag ka samaysanoo waagii hore biyaha lagu shuba jiray meesha hadda caagaga iyo laga isticmaalo waagii hore weelasha la isticmaali jiray waxay ahaayeen maqaar la megdeeyey oo biyaha iyo alaabaha iyo raashinka wax dhan lagu shuba jiray nabigu waa reebay sal allahu calayhi waala salam reebitaankani litaxriimi maaha waa litansiih waa laga fiican yahay qofku inuu ka cabo sibraarka afkiisa maxaa yeele waxaa dhici kartaa inuu bahal ku jiro waa suuragal marka waxaa fiican qofku inuu intuu weel ku shubto weelkaas kadib biyaha uu ka cabo asoo ujeeda waxa uu caba waxay yihiin wa an yamnaca jaarahu waxaa kaloo nabigu u diiday qofku inuu deriskiisa u diido an yaqrisa khashabahu qoraygiisa inuu ku muto fii jidaarihi gidaarkiisa nabigu sala allahu calay wasalam waa ka reebay deriska inuu deriskiisa u diido inuu qori ku muto gidaarkiisa hadda guryaha magaalooyinka markii la joogo labada guri waxaa u dhexayda tusaale ahaan hal mitir ayaa loo dhexaysiiyaa mitir halkaas mitir oo booskaana nus uu ka tegaa kan kalena nus uu ka tegaa laakiin waayadii hore saas ma ahaa jirin labada guri ama labada boos waa isku dhegan yihiin mida intuu soo hormaro gurigiisa dhisana markaasuu gidaar ka dhisana kii kale inta yimaado dhinacan waa u dhisan yahay dhinacyada kale keliyuhu dhisana laakiin gidaarkan isagu ma lahana ninkii kalaa leh waxaa dhici karta inuu u baahdo marka qoray inuu ku muto ama tiir inuu ku muto gidaarkii ninkii kale hortiis uu dhistay nabigu wuxuu lehy sala allahu calayh waala wasalam deriskaaga ha u diidin gidaarkan hadduu yidhaahdo qorayaan ku mudana ha u diidin u ogolow xuquuqda derisku isku leeyahay ka mid tahay wa an yamnaca jaarahu deriskiisa inuu u diido an yaqrisa khashabahu inuu qoraygiisa ku muto fii jidaari gidaarkiisa xadiiska laba boqol labaatan iyo lixaad can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllaahi salى اllahu alayhi wala alih wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaah yaquul oo dhaha ah lan yudkhila axada qofna ma gelinaayo camaluhu camalkiisa aljannata jannada qof camalkiisa janno ku gelaa ma jiro qaaluu waxay dhaheen walaa anta yaa rasuula allah xataa adiga camalkaaga janno ma ku gelaysid qaala wuxuu ihi walaa ana xataa aniga maya ilaa an yataqamadani an yataqamadani illaahu ilaahay inuu igu daboolo maahee bifadlihi fadligiisa iyo waraxmatihi naxariistiisa qof camalkiisa janno ku gelaa ma jiro waa sax hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay acmaashu waa sabab qofku janno uu ku galo laakiin qofkan camalkan inuu sameeyo waxay u baahan tahay naxariis ilaahay iyo towfiiq iyo fadli ilaahay intaas haddaa weydo salaadna ma tukan kartid mana soomi kartid masaajidna ma aadi kartid waxna ma sadaqayso kartid haddii naxariista ilaahay aysan ahayn haddaba marka camal kasta oo aa samaydo waxaa ku samayday towfiiq ilaahay iyo fadligiisa iyo naxariistiisa ku samayday waxaan soo marnay nabiga sal allahu calayh wacala ali wasalam iyo saxaabadiisu markii khandaqa ay dhisaayeen ama masaajidka markay dhisaayeen inay dhahayeen allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa ilaahu haddaysan adiga ahayn ma anaan hanuunneen naxariistaada iyo fadligaaga haddaysan ahayn hanuun ma aanaan aragnayn waxna ma sadaqaysaneen salaadna ma aanaan tukanayn waana sax waa sax qof marka camalkiisa keligiis janno ku geli karaa ma jiro qof kasta oo janno galay wuxuu ku galay fadli ilaahay iyo naxariistiisa maxaa yeele camalkan isaga laftigiisa wuxuu u baahan yahay qalbigaaga inta la geliyo qalbigaaga uu ku inshiraaxo oo kadibna sidaas aad ku samaydo si kale haddii loo dhigo qofku camal marka uu sameynaya wuxuu u baahan yahay iraado doonis qofku wuxuusan rabin haddaan lagu qasbin ma sameeyo iraadadaas haddii ilaahay uusan ku siin adigu lama imaan kartid wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah khulaasadu marka intaas waayo walaa ana aniga mahay ilaa an yataqamadani illaahu ilaah inuu ugu daboolo bifadlihi fadligiisa waraxmatihi fasadiduu nabigu marka wuxuu ihi toosnaada waqaaribuu dhodhoweeya acmaasha la idinka rabo oo sunnooyinka ah kulligood ma wada samay kartiina laakiin dadaala oo dhodhoweeya hala dadaalo hala dhodhoweeyo walaa yatamanayanna yuusan jeclaanin oo yuusan tamaninin axadukum qof adinka idinka mid ah almowta geeri qof adinka idinka mid ah dhimasho yuusan u baxsan imaa muxsinan imaa an yakuuna muxsinan maxaa yeele arrintu laba kama baxsana inuu yahay nin wanaag samayha oo camal saalixa ku dhex jira hadduu sidaas yahay sabab uu u tamaniyo mowt ma jirto maxaa dhacay falacalahu waxaa la rajaynaa waxaa dhici karta an yasdaada inuu kororsado khayran khayr maalin kasta oo cumrigiisa ka mida waxaa laga yaabaa inuu khayr u kordho salaad uu tukado sadaqa uu la baxo dikri ilaahay uu la yimaado qur-aan uu akhriyo hadduu dhinto xasanaadkaas xaggee ka heli lahaa marka nabigu wuxuu lehy sala allahu alay slam geeri yaan loo baxsan yaan la tamanin qofku hadduu wanaagsan yahay cumriga waxaa dhici karta inuu wanaag uu sii ziyaadsado xadiiska nabigana sala allahu alayh wasalam waa kii ahaa khayru nnaasi man taala cumruhu waxasuna camaluhu dadka waxaa ugu fiican qofkii cumrigiisu dheeraado camalkiisuna fiicnaado labadaas hadduu isku helo waa nicmatun calaa nicma wa imaa musiian wa ima an yakuuna musii'an iyo inuu yahay nin xumaan sameeyey oo dembi ku dhex jira falacalla waxaa dhici karta an yastactiba inuu soo laabto oo ilaahay u toobad keenaa dhici karta sabab marka uu tamaniyo geeri ma jirto oo ugu baxsado hadduu xumaan ku dhex jiro waxaa dhici karta inuu ilaahay intuu usoo laabto ilaahay ka toobad aqbalo oo kadib wanaag uu ku dhinto xadiidka laba boqol labaatan iyo toddobaad can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ashifaau daawada caafimaadka fii alaaatin saddex shay bay ku dhex jirtaa caafimaad saddex shay uu ku dhex jiraa sharbati casalin malab cabidiis wa shardati mixjamin iyo toobin jeexitaankiis wa kayati naarin iyo dab gubitaankiis wa anhaa ummatii anigu ummaddeyda waxaan ka reebaa can ilkayi inay isgubaan rafaca cabdullaahi ibnu cabbaas alxadiid xadiiska waa rafciyey cabdullaahi ibnu cabbaas xadiiska wuu rafciyey oo nabiga ayuu u kor yeelay sala allahu calayhi wacala ali wasalam xadiiska saxaabiga laga wariyo mowquufa la yidhaahdaa laakiin haddii saxaabiga uu ka tallaabo oo saxaabigu nebiga uu ka wariyey sala allahu calayhi wacala wasalam xadiiskaas marfuuca la dhahaa marka hadda cabdullaahi ibnu cabbaas hadalkiisa ayaa u malaydaa qaybta hore markaa fiirido laakiin wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas xadiiskaa nebigu ka wariyey sala allahu calay wasalam inuu nebiga ka wariyeyna waxaa u daliilaa wa anhaa ummatii anigu ummaddeeda waxaan ka reebaa ma cabdullahi ibnu cabbaas saas dhihi lahay ummaddan maa ummaddii cabdullahi ibnu cabbaas ah oo ummaddii nebiga sala allahu alay wasalam xadiis marfuuca marka xadiiskan wuxuu muujinaa daawada ashyaada ugu muhiimsan ee laga helo nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wacala ali wasalam daawadu inay ku jirto saddex shay malab cabitaankiisa malabku marka waa daawo ilaahay baana qur-aanka ku sheegay fii suurati naxli suuraddana waxaa lagu magacaabay malabka xayawaankii samaynaya oo ah shinnida suuratu naxli waa waxaa rabbuka ila naxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mima yacrishuun uma kulii min kulli uma kulii من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إلهي وحو تلمامي مركا شراب كاس شنيد أي سمي إذا عبتان كاس إلهي وحو كم غابين عبتان يهي ساسو كو تلمامي وعلى فيه شفاء للناس دتك عافي ماذا وكجرا لكن وحا لغا مارمانا ملب كاس إنو سافيه هاي malabkaas ilaahay uu tilmaamay waa inuu saafi yahay haddii wax kale lagu daro maya caafimaadkii la rabo laga heli maayo saafi waa inuu yahay qasab maaha marka inuu cad yahay inuu madow yahay inuu guduudan yahay midabkiisu qiimo ma laha laakiin waxaa qiimaha leh waa saafinimadiisa bes welibana malabku uu kala qiimo badan yahay shinnidu markii geedaha ay soo cunto malabka ay samaydo waa ka qiimo badan yahay waana ka caafimaad badan yahay markii shinnida inta meel lagu xareeyo sokor meel loogu daadiyo sokortaas malabka ay ka samaydo malabkaas waxaa ka qiimo badan kana caafimaad badan markii geedaha ay soo cunto ilaan waddamada qaarkood geedo badan oo shinni ay cunto ma laha malabkaanna wuxuu ka samaysan yahay ubaxyada iyo geedaha shinnidu ay soo cuneen daawo dhanna asal ahaan waxaa laga sameeyaa waa geedo geedo geedahaas ay soo cuntay ayay malabkan ka samaynaya geedihii marka haddii aysan haysan oo waxa ay ka samaynayaan sokor meel lagu daadiyey iyo timir meel lagu daadiyey ay noqoto malab ha ahaado magac malab ha yeesho laakiin ma qiimo badna wuxuu yihi marka sharbati casalin malab cabitaankiis waa kow washardati mixjamin mixjam waxaa la yidhaahdaa aaladda wax lagu toobo aalad wax lagu toobo waagii hore waxaa wax lagu toobi jiray geeska lo-aad wax lagu toobi jiray toobidda waa la yaqaanaa qofka markaa toobitaanka waxaa jira wax la yidhahdo alxijaama iyo alfasdu alxijaama iyo alfasdu xijaamada macnaheedu wuxuu yahay horta labadooduba waxay wada wadaagaan qofka dhiigga faasidka ah ee wasakda ah ee jirkiisa ku jira in laga soo saaro dhiiggaas wax badan khariba oo madax xanuun badan leh oo wareer badan leh oo caajis badan leh dhiiggaas faasidka wuxuu u baahan yahay qofka in laga soo saaro jirkiisa laba siba marka waa lagu soo saaraa in qofka qayb jirkiisa ka mid a iyadoo aan la toobin sakiin ama midi inta loo qaato la dildilaaciyo oo dhiig madow marka jirkiisa laga soo saaro fasdiyaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la sameeyaa in gees lo-aad ama bakeri iyo hadda bakeri wax lamida la isticmaalaa ama geeskaas lo-aad wax u eg qofka jirkiisa inta lagu qabto uu dhiiggii wasaqda faasidka ah uu soo dhuuqo hal meel isugu keeno markii dhiiggaas uu soo dhuuqo uu soo ururiyo meel uu isugu keeno ayaa qofka wax tooba intuu sakiin qaato ayuu dildilaacinaa dhiiggii faasidka ahaa oo madoobaadka jirka saasaa looga soo saara xijaamaa la yidhaahdaa aaladdaas marka wax lagu tooba waxaa la yidhahdaa mixjam marka aaladdaas wax lagu toobaa dilaacinteeda ama jeexitaankeedaasna waa daawo oo ma aaladdaasaa marka wax jeexda hadda mixjam marka aaladdii wax lagu toobaya lagama wade waxaa loola jeedaa qofkan wax toobaa qalabka u isticmaala marka qofka jirkiisa uu dildilaacina ee sakiinta ah marka sakiintii qofka jirkiisa lagu dildilaacinaya saasaa laga wadaa jeexitaankeedii mixjam hadda waxaa laga wadaa sakiintii ama mididii uu isticmaalaya jirka inuu ku dildilaaciyo iyaduna waa caafimaad nabiguna sala allahu calayhi waala wasalam waa istoobi jiray waqtigiisii ama madaxa iska toobo ama dhabarka iska toobo qayb caafimaad ka mida waayo qofku dhiigga faasidka jirkiisa inuu ka saaro laakiin waa inuu helo qof mutakhasis ku ah oo yaqaana qaabka wax loo toobo qofkaas hadduu helo waa fiican yahay wa kayati naarin iyo dab gubitaankiis dab oo la isku gubaasna waa caafimaadka qayb ka mid ah laakiin ibiga xadiidka ah ee casriga ah gubitaanka ma ogola waxay dhahaan qofka jirkiisa in la gubo wax caafimaada oo daawaha ku jira ma laakiin rasuulka ilaahay ugu aqoon badan sala allahu alay wasalam maxaa yeele rasuulka ilaahay wuxuu ku hadlaa waa waxyi waxyigaasoo ka yimid allihii insaanka abuuray marka dabku waa daawo waana mujarab waana la tajrubeeyey laakiin marka qofka la gubaa oo gubitaankaas daawo looga raadina waa inuu noqdo aakhiru lcilaaj daawada midka ugu dambeyda waa inuu noqdo ee waxaa la diidan yahay qofka marka ugu horeydo uu jirado in dab lagula ordo maya nabigu inkastoo marka uu tilmaamay inuu daawo yahay haddana wuxuu yidhi wa anhaa ummatii ummadayda waa ka reebaa canilkay inay isgubto waa ka reebaa oo maxaa loola jeedaa ugu horeyn marka ugu horeyda in dabka qofka lagu hormariyo maya markii daawo kale lagala quusto markaas kadib ayaa qofka dabka lagu daaweeyaa dabku marka waa inuu noqdo aakhirulcilaaj daawada midka ugu dambeeya oo qofka lagu daya waa inuu noqdo wax kalena lagala quustay rafac alxadiid buu yidhi xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo sideedaad can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wala ali wasalam anahu samica wuxuu maqlay dheh rasuula اllahi salى اllahu alayhi wala ali wasalam rasuulka ilah yaquul oo dhaha fi lxabati sawdaa xabatu sawdaha waxaa ku jira shifaaun caafimaad baa ku jira min kulli daa'in cudur kasta ayuu caafimaad u yani daawo u yahay addaau waa cudurka addawaauna waa daawada cudur kasta daawo ayaa xabasawdada ugu jirta ilaa saama geerida maahane qaala ibnu shihaab ibnu shihaab zuhri abu bakrin oo ka mida ruwaadda xadiiska warinayay baa wuxuu yidhi wasaamu almowtu waa geerida waa dhimashada assaamu haddii la yidhaahdo waa dhimasho nimankii yahuudda ahaa ee magaalada madiina nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam la joogay waxay iska dhigi jireen nabiga inay salaamayaan markaas waxay leeyihiin assalaamu calayka yaa abalqaasim abulqaasimow geeri iyo dhimasho korkaaga ha ahaato markaasa waxaa la moodaa inay leeyihiin assalaamu calayka waa u qarinayaan nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyay marka wacalaykum bes laakiin wacalaykum salaam ma dhahayo wuxuuna yihi nabigu sala allah alay salam haddii ahlu kitaabku ay idin salaamaan waxaad dhahdaan wacalaykum ilaan salaan caadi inuu ku salaamaana waa dhici kartaa assaamu calaykadan inuu kuu qarinaana waa dhici karta uu ku leeyahay dhimo marka haddii aad tiraahdo intuu ku yihahdo assaamu calaykadna wacalaykum asalaam aad tirahdaa u duceydo sax ma aha wacalaykum taasaa leeyahay walxabatu sawdaa marka wuxuu yidhi alxabatu sawdaa ashuniizu shuniizaa la yidhahdaa luqadda farisiga shuniis yacni dadkii waagaas waa qayb ka mid aha shuniis u yaqaanay alxabatu sawdaana carabta u taqaana xabatu sawdaha cudur kasta daawa ugu jirta sina uu sheegay sala allahu calayh wacala wasalam laakiin waxay u baahan tahay aqoon nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wacala wasalam cudur kasta oo adduunyadan yimaada in daawadiisuna adduunyada ay taallo maa anzala allaahu daaan ilaa anzala lahu dawaan ilaahay cudur sooma dejin ilaa hadduu soo dejiyo daawadiisana waa soo dejiyey laakiin inaan la oqoonaa dhici karta in la yaqaanana waa dhici karta inaan la oqoonna waa dhici kartaa cudur marka adduunyada jooga oo aan daawo lahayn ma jiro sax maaha in la yidhahdo cudurrada qayb ka mida daawo ma laha maya cudur aan daawo lahayn ma jiro cudur kasta daawo uu leeyahay laakiin insaanka hadda jooga a waxay rabaan inay dhahaan tiknolojiyadii heer saray mare aqoontii meeshii ugu sarraysay mare caalamku waa horumaray wax kasta waa la tijaabiyey saas daraaddeed cudurkan meel aan daawadiisa laga raadin lama arko daawo ma laha wax kastana waa soo jarribnay inay dhahaan laakiin waa masaakiin waxyaabo badanoo waxaa jira shalay aysan ogeynoo maanta ay ogaadaan saas daraaddeed waxaa munaasib ah in la yidhaahdo cudurkan daawadiisa lama yaqaano laakiin daawo ma leh sax ma aha insaanka hadda joogaayo cudurkan daawadiisa ma yaqaano berri ka maalin kuwa intay yimaadaan ee aqoonsadaana laga yaabaa kuwa hadda joogaan aysan aqoon xabasowdada marka keligeed in la isticmaalaa in wax kale lagu daraa lindhanaan in lagu daraa daawo kale geed kale in lagu daraa inta kimiyada inta laga isticmaalaa qaabka loo isticmaalaa macbitaan ahaana loo isticmaalaa ma inta la shiidaa saas loo isticmaalaa ma la cunaa ma inta la shiido ma saliiddeedaa la isticmaalaa qaabka loo isticmaala qof mutakhasisoo u yaqaana iyo waxa lagu daraya waxaasoo dhan haddii laysu helo waa daawo laakiin nabigu muusan dhihin sala allahu calayh waala salam xabasowdada keligeeda cudur kasta ha loo isticmaala hadalkiisaas maaha inna fi lxabati sowda xabasowdaha waxaa ku dhex jira xabasowdahaas marka ha ku dhex jira sax laakiin min keligiisa la isticmaalaa mase canaasir kalea lagu daraa kimiyada laga isticmaalaa intay dhan tahay aqoonay marka u baahan tahay xadiiska laba boqol iyo labaatan iyo sagaalaad can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa cadwaa cudur tallaaba ma jiro cudurro la isu gudbiyo ma jiraan haye walaa tiyara wax baasaysi la yidhaahdana ma jiraan walaa haamata guumaysna ma jiro walaa safara bisha safar la yidhaahdana oo la baasaysanaana ma jirto iyadana wafira min almajduumi ninka juudaanka qaba waxaad uga carartaa kamaa tafiru min alasadi sida libaaxaad uga carare waxyaabo badan oo carabtii jaahiliga ay aaminsanaayeen buu nabigu sala allahu calayhi waala slam xadiiskan uu ku anfiyey oo uu yidhi ma jiraan marka ugu horeyda wuxuu yidhi laa cadwa laa cadwa macnaheedu marka muxuu yahay cudur asaga dabcigiisa ku tallaabi kara intuu qof ka tallaabo ama qof ka tago qof kale u gudbi karaa ma jiro laakiin waa inuu sabab helo macnaheedu waa saas cudur biduuni sababin isaga tallaaba ma jiro inay saas tahana waxaa ku fahmaya xadiiska qeybta dambe fiiri wafira min almajduumi firaaraka min alasad ninka juudaanka qaba waxaad uga carartaa sida libaaxaad uga carare oo maxaa looga cararaa cudurka haddii aad la fariisato oo jirkaaga iyo jirkiisu ay istaabtaan sababtii cudurka uu ku gudbi lahaa ayaad keentay oo ah la fariisiga aad la fariisane waa sababtii cudurkaani uu ku tallaabi lahaa hadduu sabab uu helo marka waa tallaaba laakiin keligii sabab la-aan ma tallaabi karo ashyaada caalamka taallana mid kastoo ka mida ilaahay wuxuu u sameeyey sabab sababtaas haddii la helo shaygaasi waa dhaca laakiin waxaa laga maarmaan ilaahay inuu idmo waa laga maarmaan idanka ilaahayna waa inuu jiro waxyaabo badan oo asbaaba sooma jiraan oo intay xasilaan haddana musababkii uusan dhacayn sooma jiraan waa jiraan ilaahay wuxuu noo sheegay sixirka inuu yahay sabab qofka uu ku dhibaatoon karo ama uu u dhimo karo haddana ilaahay muxuu yidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadi ila biidn illah ilahay inuu ogolaado waay marka dad badanoo waxaa jira sun inta cabi haddana iska nool soo ma jiraan macnaheedu ma waxay tahay suntaani sabab loo dhintay inaysan ahayn maya waa tahay laakiin idanka ilaahayaa maqan ilaahay baan idmi qofkan inuu dhinto laakiin suntu sabab loo dhinto waa tahay cudurkan marka sababta uu ku tallaabahay waa inaad qofka juudaanka qaba la fariisato oo agtiisa aa fariisato waa tallaaba marka sababtii ayaa timid saas daraaddeed nabigu wuxuu leeyahy marka sabab ha u noqonin cudurkan inuu tallaabo laa cadwaa macnaheedu marka waa saas qaybta dambe iyo qaybta hore xadiiskaas isu waafaqayaan carabtu marka maxay aaminsanaayeen cudurku biduuni sababin inuu iska tallaabi karo oo cudurradu iska faafi karaan biduuni asbaabin nabigu wuxuu leeyahy maya waa in asbaabtooda ay helaan saasaana sax ah cudurradu marka way qaybsamaan qayb faafta iyo qayb aan faafin intaba waa leeyihiin laa cadwa walaa tiyara baasaysina ma jiro carabtu diyarada ama tashaa'umka aaday ugu dheereeyeen haddii uu rabo maanta inuu safro wuxuu kicinaa shimbir geed saaran ayuu dhagax ama wax lamida ku tuuraa wuxuu leeyahay shimbirkaas hadduu xagga midigta u duulo safarkaas waa khayr hadduu xagga bidixda u duulana wuxuu leeyahay safarkaasi waa shar waa ka joogaa shimbirkaasuu markaa wuxuu fiirinaa dhinaca uu duulo hadduu horay ama gadaal u duulo see yeelaa wuxuu leeyahay maya warku weli kalama cadda waa inuu labada dhinac mid u duulo ama bidix ama midig yamiin iyo shimaal inta uu intaas ka helaa dhagax tuuridda waa wadaa nabigu wuxuu leeyahay marka diyaaradaasi ma jirto qofka muxuu samaynaa marka sidii aan kusoo marnay xadiiskii jaabir ibni cabdillaahi fii saxiixi lbukhaari waa inuu istikaaro la yimaado laba ragac waa inuu tukado waa inuu yidhahdo ilaahu haddii safarkaygan khayr uu iigu jiro iwaafaji hadduusan khayr igu jirin ilaahu dhinac iga marsiiya intaasaa ku filan laakiin maanta dha inuu shibir eriyo khayr iyo dur midna aan gacanta ku hayn waa nasiib daro walaa haamata guumaysna ma jiro shimbiraha carabtu aad iyo aad ay u tashaa'umi jireen oo ay baasaysan jireen waxaa ka mid a guumayska soomaaliduna waa sidoo kale guumayska soomaalidu ma jecla malaha carabtay ka keeneen guriga hortiisa haddii gumays uu soo fariisto subaxdaas lama jecla khayr ku bishaaray maayo waxaa leeyahay geeriyuu wadaa carabtuna saasay dhihi jireen waa shimbir iska socda shimbiraha un ka mida walaa safara nabigu wuxuu leeyahay bisha safar ee la baasaysto ma jirto ayadana bilaha kale kama duuna bisha safar waa bisha muxaram ku xigta carabtu waa necbaaya marka waxay dhihi jireen safar lama guursado safar haddii la galo lama guursado lama safro wax lama sameeyo bishaa safaray baasaysanaya nabigu wuxuu leeyahay marka ma jirto wafira niyow ka carar min almajduumi ninka juudaanka qaba waxaad uga carartaa kamaa tafiru min alasadi sida libaaxaad uga carare maxaa yeele cudurka inuu kuusoo tallaabaa dhici karta hadhowdii la fariisiga aad la fariisatay inaad ka shallaydo marka intii aa shallaayi laheed ka dheeraaw hadda xadiiska laba boqol iyo soddonaad can abi juxayfata qaala wuxuu yidhi wahab ibni cabdillaahi suwaa'i aa la yidhahdaa saxaabigan wuxuu leeyahay ra'aytu bilaalan waxaan arkay ninkii bilaal ahaa jaa'a bicanazatin wuxuu la yimid ul takay ah canazada usha takayga ah oo labada ganood leh mararka qaarkoodna hal xaba inay leedahay waa dhici karta oo meesha hoose mudaca uga mudan yahay ama birtu uga mudan tahay oo dhulka inta saas loo geliyo istaagi ra'aytu bilaalan baan arkay jaa bicanazatin ul takay ah ayuu la yimid farakazahaa dhulka ayuu ku muday ushii takayga ahayd uma aqaama salaata kadibna salaaddii ayuu bilaalaqimay fara'aytu waxaan arkay uu yidhi rasuula allahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam kharaja soo baxay fii xullatin wuxuu ku soo baxay xullo riwaadaha qaar fii xullatin xamraa xullo oo guduudanoo cas marada hoos laga xirto waxaa la yidhaahdaa aan dhahanay izaar midda korena ridaa labadoodaas haddii qofku isku wato oy isleeyihiin waxaa la yidhahdaa xulla dhar isku joog ah yacni waa ridaa iyo izaar isla socda nebigu sala allahu calayh wasalam marka wuxuu ka soo baxay teendhadiisii fii xullatin isagoo labisan maradaas dharkaas isku joog ah oo guduudan mushamiran oo xanjeertay oo marada kor u qaatay dharkii ayuu kor u xaytay fa sallaa ragcatayn nebigu wuxuu tukaday laba ragco ila alcanazati ushii takayga ahayd xaggeeda uu tukaday oo ushaan takayga ah maxay ka dhigan tahay waa sutradiisii nebigu sala allahu calayh waala wasalam markuu safar aadaa ushaas canazada ah ama takayga waa la qaadi jira waxaa dhici karta dhul saxaro ah in inta la dego la yidhahdo salaada lagu tukanaa oo meel sutra laga dhigta aan lahayn ushaas takayga ah dhulka lagu mudaa nebigu sutru ka dhigi jira sala allahu calayh waala ali wasalam fasallaa ragcateen laba ragcuu tukaday ila alcanazati labadaa ragca marka maxay yihiin nebigu sala allahu calayhi waala wasalam musaafir uu ahaa xadiiska hadda waa iska soo gaabiyey laakiin abu juxayfa wuxuu nebigu sala allahu calayhi waala wasalam musaafir uu ahaa saxaabaa la socotay meel baa la degay teendhaa nabiga loo dhisay sala allahu calayhi waala wasalam teendhadii markii loo dhisay nebigu wuxuu biyo weyse ah lii keeno salaadii duhur ama salaaddii casir baa la gaaray biyihii weysada ah ayaa loo keenay nebigu markuu weysiistay biyihii uu ku weysiistay ayay saxaabadu marka barakaysteen qof kasta waa ismarmariyey nabiga marka weysadiisa iyo candhuuftiis iyo tintiis kulli waa la barakaysan jiray sala allahu calayh waala wasalam kadibna bilaal ayaa salaadii aqimay laba ragcaa la tukaday maxaa yeele nabigu musaafir u ahaa qofku hadduu musaafir yahana waa inuu salaada qasriyo salaada la qasrinana waa salaada rubaaciyada ah duhurka iyo casirka iyo cishaha fasallaa ragcateen laba ragcuu tukaday ila alcanazati wa ra'aytu nnaasa waxaan arkay yuu yidhi dadkii iyo wadawaabba iyo xayawaanaadkii yamuruuna oo maraa bayna yaday nebiga hortiisa min waraa'i alcanazati canazada gadaasheeday maraayeen ee nebiga iyo usha takayga inta u dhaxayda ma aysan marayn intaas inay maraan looma ogola qofka iyo sutrada inta u dhaxayda inay maraan looma ogola laakiin canasada gadaasheeday maraayeen uu yidhi markaas qofna ka celi maayo waa la iska dhaafay xadiiska laba boqol iyo soddon iyo koobaad can cuqbata ibni caamir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi uhdiya lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam rasuulka ilaahi baa waxaa loo soo hadiyadeeyey faruuju xariirin dhar xariir ah oo faruuj ah faruuj waxaa la yidhaahdaa jaakadaha xagga dambe ka dilaacsan baa waxaa la yidhaahdaa faruuj jaakadaha qeybna waa is haystaan qeybna meesha dambe ayaa inta laga dilaaciyaa la tolaa marka meeshaas dambe waxay ku leeyihiin faraq macruuf waa la yaqaan hadda laftigeeda waa la isticmaalaa dhar saas ah oo xariir laga sameeyey ayaa nabigu loo soo hadiyey sala allahu calayhi wacala ali wasalam falabisahu nabigu marka waa labistay sala allahu calayhi wacala ali wasalam waa intii uusan xaaraantinimaynin dharka xariirta ah raggu inay xirtaan uma sallaa fiihi kadibna nabigu waa ku tukaday dharkii xariirta ahaa uma insarafa salaaddii buu nabigu ka soo gadoomay sala allahu calayhi wasalam waa ka baxay fanazacahu nabigu waa iska siibay nascan siibitaan shadiidan oo daran markuu salaada ka baxay ayuu si dhaksa isaga siibay kalkaarihii lahu sidii isagoo naca ah oo kale inuu ugu sii jiro kalkaarihii lahu sidii qof naca ah oo kale uma qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay salam laa yanbagii haadaa midkan xariirta ah uma fiicna lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsana qof muttaqi oo ilaahay ka cabsana uma fiicna waa intii aan la xaaraantinimaynin laakiin markii kadib waa la xaaraantinimeeyey dharka xariirta ah ragga waa laga xaaraantinimeeyey xadiidka laba boqol iyo soddon iyo labaad can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahay ayaa wuxuu yidhi lacana allahu ilaahay ha lacnado ama ilaahay waa lacnaday inuu khabar yahana waa dhici kartaa inuu inshaa yahana waa dhici kartaa lacana allahu ilaahi ha lacnado ama lacana allahu ilaah baa lacnaday almutashabbihiina min arijaali kuwa isu ekaysiiya ee ragga ah binisaai dumarka waa rag dumar isu ekaysiina siday u socdaan oo kale u socdaan siday u labistaan oo kale u labistaan kuwaas lacnad ilaahi aa ku dhacday ragga noocaas ah waalmutashabbihaati min annisaa kuwa isu ekaysiiya ee dumarka ah birijaali ragga dumarka ragga isu ekaysiiya oo labiskoodao kale qaata siday u socdaanoo kale u socda kuwaasna lacnad ilaahay aa ku dhacday ragga iyo dumarka ilaahay baa kala soocay isuma eka waa inayna kala soocnaadaan mid kastana ilaahay waajibaad buu saaray laba jinsi oo kala duwan waaye waa inay marka saas u kala duwanaadaan laakiin hadday isku dhex yaacaan raggii iyo dumarkii la kala oqoo waayo adduunka fasaadaa ka dhaca fasaad weyn adduunyada ka dhace adduunyada marka way nabad qabtay way badbaado qabtay markii ragguna rag ay ahaayeen dumarkuna dumar ay ahaayeen laakiin raggii dumarkii marka la kala oqoo waayey waxaa soo baxay cudurro badan oo aan daawo aan daawo aan loo hayn oo daawadeeda weli la la'yahay lacana allaahu lmutashabbihiina kuwa isu ekaysiiya min arrijaali oo ragga ka mid ah binnisaai dumarka ilaahay baa lacnaday lacnaddana macnaheedu wuxuu yahay qofka in naxariista ilaahay laga dheereeyo walmutashabbihaati dumarka isu ekaysiiya walmutashabbihaat kuwa isu ekaysiiya min annisaai dumarka midahoo birijaal ragga isu ekaysiiya wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam